taqriiban markay saacadda ay ahayd afarta saac ayaa laba baas oo u soco ka tagtay alwaq oo u socota magaalada raamo ku aadan ayaa dhexda lagu helay niman udhexaysa alwaq iyo wargudud ayaa lagu helay niman burcada ma sheeg ma sheegi karna inay yihiin al-shabaab laakiin aniga waxaan umalaynaya inay yihiin niman burcade oo deegaanka jooga baas bay xabadeen kii horey xabadeen kii horey kii u horey wuu istaageen wuu dhaafay kii labaad bay haddana xabadeeyeen markaasay waxay dileen waxaa ku dhimaatay lix qof shan qof oo rayad ah iyo nin askari oo kayd ah waa tahay ilaa iyo iminka wararka deegaankaas aynu ka helayno shacabku waxay sheegayaan inaan la garanaynin raggii dadkan laayay marka idinka ka dawlad ahaan maxaad ka qabateen maxaa maxaa ifafaala oo dadkan in dadka yihiin annagu baaritaan baan sida hadda ku wad aan wadaa meesha askar baa tagtay ciidamada tagtay ciidamada amniga ciidamada kale oo militariga kuwa ku shaqada baaritaanta marka hadda waxay leeyihiin waxay u eg tahay inay yihiin maleeshiya oo meesha wadaniga ka ah inay yihiin baan umalaynaya maxaa yeelay meesha xuduudka ka fogta zaid waxaa jirtaa taqriiban toddobaatan kilomitr xuduudka soomaaliya waa tahay marka matuhun waxaad qabtaan in beelihii meelahaasi ku dirirayay ciidamadoodii iyo burcadda inta badan deegaanada suurtagalka ah inay ka qawleysato inay tahay uso shabaabkasan ahayn saasaan malayna saasaan umalaynaya waa tahay marka dadkii hadda dhaawacmay iyo meedadkii xaggeed geyseen meydkii waa la qaaday waxaa la geylaa iyo isbitaalka cailwaq oo dhow kuwii dhaawaca dhaawac weyn ba gagaarin waxyaal ba gargaaray oo baaskii markuu gadoomi rabay wax gagaaray way ka fiican yihiin way way tageen waa tahay calaamadaha shabaabka lagu garto waxaa kamid ah in dadka ajnabiga ee madowga oo kale ay ay laayaan dadka inta badan hadda la laayeyna waxaa la sheegaya inay yihiin dadkaana islaamka ahayn marka maxay tahay tuunka ad gelinaysa arrinkaasi nimankaasi waxaan umalaynaya waxaad waxay waxay ahayd moogtahay gaarigii oo baaskii socday xabad ku fureen marka dadki waa ku dhinteen xabadii lagu fura ba ku dhintayna marka qaylunka waxaan ku garan jirnay shabaabka shabaabka waxaa weeyaan waxaan ku garan jirnay horta gudaha ma soo galaan shabaabka waxay u badan yihiin xadka soomaaliya iyo kenya waa tahay waxay u badan yihiin gudaha ma soo geli karan waa waa qofki waa loogan karaa marka hadda waxaan tuhumaynaa inay yihiin beelaha meesha degan qayb kamid oo maleeshiya oo dhexdooda isweynaasana inay yihiin amalaynaa waa tahay marka dawlad baa tihiin culeys fara badan ayaadna saartay sugidda ammaanka gobolkan ammaan fara badanna way kuu socotay iminka qulqulatooyinku way soo noqnoqonayaan maxay tahay tillaabooyinka iminkaad ka fikirayso saalex waxaan ka fikir waxaan hawa waxaa jira hawa isbedel baa jira maxaa yeelay nimankii al-shabaabka hadda culays badan baa laga saaray xagga soomaaliya annagana culays baan saarnay markaas waxaad moodaa inay hawaha maaragtay gardara yar ay wadaan oo tuulooyinka soo gelgelahayaan oo dadka maaragtay ay ay dhidhibhayaan marka kollay annagana waan istraatiiji waan bedeli doonaa waan iska reebeynaa shacabka anna waa nala jira xaggan kenya xagga soomaaliya waan waan waan wada shaqeynaa marka insha allahu tacala waan nimankan ka reebi doonaa waa tahay waxaa jirtay in digniin aad soo saarteen aad leedihiin dadka ajnabiga ah ee aanan soomaalida ahayn basaskaysan ku socdaalin iminkana ayagii baa ku socdaalay oo ayagii baa iminka lagu laynaya maxay tahay sababta socdaalkooda ugu diidan tihiin kollay mutaayida guddiga amniga oo bandeera iyo ataaki la imaaday maalin dhaweyta waxay ka baqayeen on basaska intii la joojiya nimankan muslimiinta aan ahayn ama lagu laya bay ka fikirahayeen laakiin midda iyada mashaqa karta maxaa yeelay nimankan maba kala jeclaa hadda musliga maba kala jeclaa ninkaasa way iska dilayaan waa tahay dhaqdhaqaaqyada kale ee gobolka waa ay soo korkordhayaan oo dhankan haluuqa oo wax baa laga sheegayaa deegaanadan gaarisa xataa tuhun baa jiro wajeer mandera jeer garowgiina ka waran annaga aad baan heegan u nahay aad baan diyaar u nahay wax kasta waan la soconaa watigadugaar wax waska dhici karaa laakiin waxaan aaminsanahay dadaalkaana wuu fara badan yahay ciidamada waa heegan shacabki warkas akhbaar uuna siiyaa marka waxaan filaya wax weyn saa dhici doona baan filaya